wallaahi weeraro aada u tiro badan baa ka dhacay magaalada mandheera lix bilood oo lasoo dhaafay inta dhexdooda sanadka xadintuu bilowday kala baraan maraynaa way ka badan yihiin afar iyo toban weerar oo inta badanna lala eegsanayay lala beegsanayay saraakiisha booliska saraakiisha ammaanka kuwa militariga kuwa sida gaarka u tababaran ee ciidamada kenya inta badan lala eegsan lala beegsanayay oo marar lagu qaadayay toos loo weerarayay sida taariikh afar iyo toban oo bisha hadda aan ku jirno saddex beri lasoo dhaafay ah weerar ka dhacay magaalada ceelwaaqa xarun booliis oo ku taalla magaalo la dhaha wargaduud yaa toos loo weeraray kenya mar walboo weerar noocaas oo kale ay dhacaanna waxay tuhumka inta badan saartaa al-shabaab oo ka dagaalanta inta badan gudaha soomaaliya oy ku dhaleecayaan inay soo tallaabayaan xadka weerare ay ka geysanayaan gudaha gudaha marka dalka kenya magaalada wargaduud markii weerarka ay ka geysanayaan oo kale dowladda kenya aaday aad bay uga hadashay waxay sheegtay in dadka meeshaasi ka geystay weerarka ay markooda hore oo weerarka qaadayeen afar kooxood isu kala qaybiyeen koox waxay weerartay xarada militariga oo ku taalla magaalada ceelwaq kooxna waxay waxay gacan ku qabtay waxay gacan ku qabt gacan ku dhigtay tuulo la dhaha iresuki oo meesha weerarka uu ka dhacay oo wargaduud ah u jirta ilaa labaatan kilomitr oo kale birta isgaarsiinta ayay dumiyeen meel kale oo jabibaar la dhahaa iyadana isla ka tirsan magaalada countiga mandheera oo meel ciidan ay degan yihiin ayagana gacan bay ku dhigeen waxaa la isweydiin karaa marka maxaa keeni kara in meelo dhanka xadkaba aan ahayn ama gudihii countiga ah in weerarada noocaas ay ka dhacaan laamaha ammaanka ee countiga oo kale maxay ku sheegaan ay maaragtay inay shabaab kusoo gudbaan gudaha wadanka ay countigii soo galaan weliba sidaa ad ii sheegtay ay sheegayaan booliiskii inay maaragtay magaalooyinkii ay kala goynayaan oo qaarkood qabsanayaan si aanay midna mid ugu gurman maxaa sahlay oo kale ay ku sheegeen wallaahi wax sahlayo booliska si toosa ugama hadlaan horta sanadihii hore warbaahinta ay aada ula wadaagi jireen oo warbixino buuxda da siin jireen hadda sanadkan weerarada maadaama ay bateen aada u bateen shan iyo toban weerar oo dad ay ku wada dhammaadeen oo muddo lix bilood ka dhacay mandheera waxa aan caadi ahayn wey weli hore uma dhicin marka warbixinada inta badan ay booliska warbaahinta siiyaan aada bay uga gaabsadaan xataa kama hadlaan in warbaahintuba ay aada u raadiso sidaa uga hadlaan maogay marka wax u sahlayo inta badan booliska waay waxay eeda saaraan shacabka meesha degan waxay dhahaan shacabka maadaama idinku aad tihiin dadka degaanka u dhashay dadka dadka weerarka geysanaya waad ogtihiin meesha ay ka imaadaan xilliga ay geystaan maadaama dhulkii aad joogtiin oo xoolo dhaqataad tihiinoo dadka xataa marka ay baadiyaha soo marayaan waad ogtihiin annaga warbixin maadna siisaan oo dadkaasi aan nala dagaalna dhanka shacabkana waxay leeyihiin booliska oo u sheegnaa ayaga waxba qabanayeen dhacaan degaanka